faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed xaadi cadaado duusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon faahfaahino kasoo baxaya duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaal ka dhacay gobolka gado iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya kala hadashay xalu raadinta maxaabiis ku xidhan magaalada garowe wafdi ka socda qaramada midoobay oo gaaray degmadawaa degmada doolow taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo al-shabaab ku eedeeyey saraakiishii lagu dilay gobolka galgaduud dil gowr dhaweyd ka dhacay duleedka degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyo israa'iil iyo morocco oo heshiis kala saxiixday iyo trump oo ka hadlay arrimahaasi intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo jimcaha taariikhdun ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiinaya diyaargarow wanaagsan warkaas oo intaa ka faahfaahsan duqeyn ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada kommandosta xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya taliska ciidamada africom ayaa duqeyn cirkaa u geystay warshada ay lahaayeen al-shabaab oo qaraxa lagu farsameeyo islamarkaana lagu kaydiyo kuna taallay agagaarka degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe wararka soo baxaya warar ka soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa lagu sheegay in qiimeyn hordhaca la sameeyey ay sheegayseen duqeynta lagu dilay toban sargaal oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab warshadan waa warshada ayaa caan ku ahayd soo saarista qaraxyada simidaaminta ee al-shabaab ku dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed waxaana ujeedku ahaa in inaanu burburino ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya africoon ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab iyo ururada kale si looga badbaadiyo shacabka aan waxba galabsan ee rag iyo dumar iyo caruur ee ku sugan soomaaliya iyo wadamada dariska laha maraykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa mararka qaar duqeymo ka fuliya deegaano ka tirsan gobolada dalka waxaana duqayntaani ay ku soo aadaysaa xilli maraykanka uu dhowaan sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo soomaaliya dhinaca kale ma jirto ilaa hadda wax waroo ka soo baxay dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ku aadan duqayntaasi la sheegay in lagu dilay saraakiil ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab islamarkaana lagu burburiyey warshad soo saaraysa waxyaabaha qarxa oo ku taalay degmada jilib ee gobolka jubbada waa gobolka jubbada dhexe faahfaahinah ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka gado dagaal ayaa lagu soo warramayaa inuu ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya ee ka mid ah amison iyo al-shabaab uu ku dhex maray degmada buurdhuube ee gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka dhashay khasaare kala duwan dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin degmada buurdhuube waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo dhowr saacadood ah dadka degmada buurdhuube ayaa qaarkood waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada ethoobiya ee al-shabaab balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama dagaalka uu dha waa dhacay xilli habeena dadkana badi ay wada jiifeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan buurdhuuba ayaa waxay sheegeen iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare xooggan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi al-shabaab ayaa dhankooda warar ay ku daabaceen baraha ay ku leeyihiin internetka waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay ka geysteen degmada buurdhuub ee gobolka gado ay ku dileen ilaa lix askari oo ka tirsan ciidamada ethoobiya inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac inta badan guddoomiyaha waa inta badan degmooyinka gobolka gado ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo ay geysay dowladda soomaaliya waxaana mararka qaar dagaal ay la galaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararkaanu ka helayna duleedka degmada cabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in goor dhoweed halkaasi lagu dilay qof shacaba waxaana jira warar kala duwan oo ka soo baxaya dilkaasi wararka waxay sheegayaan israsaaseyn dhex martay dad isku haystay dhul beereed ku yaala duleedka cabud waaq waxaana lasoo sheegaya in hadda xaaladdu ay tahay mid kacsan labada dhinac ayaa israsaaseyn dhex marta ayaa la sheegaya inay yihiin beelo walaalaha oo deegaan waa deegaanka wada degan waxaana rasaasta ay isku adeegsadeen ku dhintay qof shacab ah oo ka mid ahaa dhinacyada dirirtu dhex martay qofka shacabka dhintay ayaa ka mid ahaa dadka doonaya inay kala dhex galaan dhinacyada israsaaseeyey waxaana haleeshay rasaas ay isku adeegsanayeen labada maleeshiya beeleed ee dhulbeereedka isku haysta weli ma jirto wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen laamaha ammaanka galmudug waxaana weli taagan xaalad kacsanaana u dhaxaysa labada maleeshiya oo ishor fadhiya sida ay ku soo warramayaan goobjoogayaal ku sugan degmada cabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayr waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble ayaa lagu soo warramayaa inuu ku wajahan yahay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ku wajahan magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaana socdaalka uu garowe ku tegayo hordhac uu yahay socdaal uu ku bixin doono deegaano ka tirsan puntland iyo gobolada kale ee dalka waxaa socda qabanqaabada socdaalka ra-iisul wasaare rooble uu ku tagayo deegaanada puntland waxaana socdaalkiisa ku weheliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa ah sidii uu xal loogu helaa khilaaf ka dhex taagan maamul goboleedyada jubbaland puntland waxaana wararku intaa ku darayaan in rooble uu doonayo inuu isku soo dhoweeyo musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa ah mid aan wanaagsanayn waxaana jira khilaaf xoogan oo labada dhinaca u dhexeeya iyadoo xisad mudan tahay in si weyn la isugu khilaafay arrimaha doorashooyinka iyo ciidanka ay dowladdu geynayso gobolka gado wixii warar dhegeystayaal ee ku soo kordha safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaad ku dhegeysan doontaan wararkayaga dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa al-shabaab ku eedeeyey saraakiishii dhowaan lagu dilay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaana inta u dhaxaysa degmooyinka balanbaleh iyo degmada cabud waa degmada gurceel taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal odawa yuusuf raage ayaa si kululaha uga hadlay saraakiishii maalin ka hor lagu laayay weerar ka dhacay duleedka degmada cabudwaq ee waqooyiga gobolka galgaduud taliya odawa ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay wadaan howlgal lagu baadegoobayo dadkii ka dambeeyay dilka saraakiisha ciidamada islamarkaana uu rajeynayo in gacanta lagu soo dhigo waa taliyaha waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dilkan aan lala xiriirin karin arrimo qabiil hase yeeshee ay ka dambeeyaan al-shabaab oo horay dilal waa horey dalka uga geystay weeraro iyo qaraxyo ay ku waxyeeleynayaan mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka marka laga soo tago hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli warar soo baxaya ay sheegayaan in dilka saraakiisha ciidamada xoogga dalka lagu geystay gobolka galgadood ay la xiriir- lala xiriirinayo aana qabiil oo waayadan ka jirtay deegaano ka tirsan galmudug waxaase taliyaha uu dhankiisa sheegay in ciidamadaasi dilkooda ay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab siduu hadalka u dhigay wuxuu wadaa howlgallo ee muxuu ahaa ii sheegay nimanka sharwadayaasha ah ee saraakiisha dhibaatada u geystay ee lagu baacsanaayo ee meel allaale iyo meesha ay galaanna waa looga daba tegi doonaa ciidamaduna waxay u heestaan ee, waajibaad qayaxan ayay u heestaan hawshaa inay fuliyaan ee, sida ugu dhaqsiyaha badan ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa inaan sharciga ku horkeeni doono haddii ilaahay ogolaado runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma ahan qoys ma ahan qabiil ma ahan hayb gaara ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay u dhaarteen difaaca qarankooda waxay u dhaarteen sharafka iyo karaamada qof walba ee muwaadina inay ilaaliyaan waana tan ay u bixinayaan dhididkooda iyo dhiigooda marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin arrintan inay ka geestaan meelna in looga soo wada jeesto nimankaa argagixisadaana marnaba aysan helin gabaad runtii looma nisbay karo qoys gaara looma nisbay karo qabiil looma nisbay karo ee, cid muxuu ahay sheete gaara ee lagu riixi karo ma jirto waa fal ka mid a falalka ay fuliyaan argagixisadu ee lagu yiqiinay ee dhiigga ummadda soomaaliyeed ayagoon u- u kala fiirinaynin ee, meesha uu yahay iyo iyo iyo waxa uu qabanayo ayagoon u kala fiirinay ay ku daadi jireen
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado halka dhusamreeb aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertise mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa dowladda federaalka soomaaliya kala hadlay xal u raadinta maxaabiis ku xidhan magaalada garowe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada muqdisho waxay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyagoo kala- kala wada hadlay arrimo dhowra xildhibaanada oo dhowaan ka soo laabtay safar ay ku tageen magaalada garowe ayaa waxay kulanka waxaa kulanka ku weheliyey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal waxaana ra-iisul wasaare rooble ay kala hadleen afar qodob oo kale ah kow xalu raadinta maxaabiista reer galmudug ee ku xiran xabsiga magaalada garowe kuwaasoo lagu xukumay inay ka tirsan yihiin kooxaha burcadbadeeda soomaaliya lagana soo wareejiyay jasiiradda waa wadamada shisheeye labo fududaynta iyo culayska waa culays saarka mashaariicda galmudug uga maqan beesha caalamka sidii bulshada ku nool deegaanada galmudug ay u heli lahayeen adeegyo ballaaran oo ay u baahan yihiin xilligan saddex ka xoreynta deegaanada galmudug xubno ka tirsan al-shabaab oo weli ku sugan qaar ka mid a deegaanada galmudug islamarkaana mararka qaar weeraro ka fuliya afar gacansiinta maamulka galmudug ee sugidda amniga doorashada federaalka ee galmudug maadaama galmudug ay ka mid tahay deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal xildhibaanada ka tirsan galmudug ayaa dhowaan tagay magaalada garowe waxayna la kulmeen madaxda sare ee puntland iyagoo ka codsaday inay kusoo wareejiyaan maxaabiis xukuman oo xiran hase yeeshee puntland ayaa diiday iyagoo sharuud ka dhigay in xukuumadda waa in xukunada xabsiga iyagoo aan dhammaystiran lasii dayn doonin wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa lagu soo warramaya inay gaareen degmada doolow wafdi ka socda hay-adda unek waa uneska oo qaramada midoobay uu hogaaminayo ku-xigeenka madaxa xafiiska soomaaliya ken isaaq ayaa gaaray degmada doolow ee gobolka gadow wafdiga ayaa la kulmay kooxda samafalka maamulka degmada iyo dadka deegaanka ay ka wareysteen adeegyada gargaarka iyo caqabadaha taagan sidoo kale wafdiga waxa ay booqdeen xarumaha caafimaadka waxbarashada qaramada midoobay ee ay ka hirgelisay doolow magaalada doolow waxaa ku yaala xeryo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah kuwaasoo u baahan gargaar dhinacyo badan leh waxaa la rajeynayaa wafdigu inay xaaladda dadkaasi si gaar ah ay ula socon doonaan maamulka puntland ayaa sheegay in dad ay ka afduubteen al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka sanaag xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa saddex qof oo shacaba ka- oo ganacsataa waama ka ganacsada dahabka buuraha laga soo qodo waxay ka afduubteen deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag deegaanka milx ee gobolka sanaag ayaa shalay muddo saacada gacanta u- ay gacanta ku hayeen waxaana la sheegay saddexda qof xilliga ay al-shabaabka haysanayeen ay ku mashquulsanaayeen qodista dahabka buuraha taliyaha qeybta booliska puntland gaashaanla dhexe bashiir cali maxamed ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ku raad joogaan raggaasi al-shabaab ka haysteen islamarkaana ay ku rajeynayaan inay soo badbaadiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in puntland ay ku dadaalayso sidii loo sugi lahaa amniga deegaanada ay joogaan ama ay ka joogaan gobolka sanaag hase yeeshee uusan faahfaahin guud ka bixin la wareegitaanka al-shabaab ee deegaanka milxo ay shalay la wareegeen weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaada iminkana akhbaaraadka dibadda israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay wadanka morocco heshiis kala saxiixdeen waxaana arrimahaasi ka hadlay madaxweyne trump dalalka morocco waa dalka morocco ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ka tirsan jaamacadda carabta islamarkaana ogolaaday inuu xiriir diblomaasiyeed la yeeshay israa'iil waxaana heshiiska nin garwadeenka ahaa dowladda maraykanka qayb ka mid a heshiiska maraykanka wuxuu ogolaaday waa qayb ka mid a heshiiska maraykanka wuxuu u ogolaaday inay u aqoonsato sheegashada morocco ee ku saabsan gobolka lagu muransan yahay saxaraha galbeed waa dhulka isku haystaan morocco iyo jamhadda blazeria oo algeria taageerto oo doonaysa inay samaysato dowlad madax bannaan morocco waa dalkii afraad oo heshiis noocaana la sax la samaystay israa'iil tan iyo bishii agoosto sidoo kalena israa'iil ayaa heshiisyo dhowaan la gashay dalalka imaaraadka carabta baxrayn iyo suudan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa heshiiskani ku shaaciyey bartiisa twitter-ka khamiistii wuxuuna yidhi guul kaleh oo taariikhiya maanta labadeenna saaxiib ee waaweyn ee israa'iil iyo boqortooyada morocco waxay ku heshiyeen xiriir buuxa oo diblomaasiyeed horumar ballaaran oo nabadeed oo laga gaaray bariga dhexe aqalka cad ayaa sheegay in in master trump iyo boqorka morocco boqor maxamedka lixaad ay isku raaceen in morocco ay dib u biloobi doonto xiriirka diblomaasiyeed ee u dhexeeya morocco iyo israa'iil ayna ballaarin doonto iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan si loo horumariyo xasiloonida gobolka warkii duhur dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
radiw cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radiw cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radiw cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radiw cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan